qaar ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka degmada bulaburde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in xaalad bini-aadanimo isugu jira caafimaad dare iyo cuno la-aan ay ka jirto degmadaasi waxayna sheegeen in xilligaa loo baahan yahay in gurmud loo sameeyo shacabka go'aankaasay qaateen magaaladu waxa weye aaday u dhibaataysan tahay dadkuu cagabarar uu ku jiraa waxaan idiin sheegaynaa xildhibaanna ina sharafta leh noo yimid sadar muuqda su'aal ka dhan indhihiinna saaka wax u ahaayaan wax badan waa idin tusnay dadka buula burte baaqaas inaad naga gaarsidiin maamul goboleedka hirshabeelle hay-adaha gargaarka dowladda federaalka weliba hay-adda gargaarka ee masiibooyinka khadiijo maxamed deeriye waxaan leenahay degmada buulaburtay ku dhalatay ku soo waxbaratay meelo badan oo kale way tagtay laakiin buulaburte indhahay ka qabsatay intaasna naga gaarsiiya haddii ilaahay yidhaahdo aaday magaaladu baaba'san tahay degmada buulaburte maanta dhibaatada haysta mid dad loo sheegi kara maahan laakiin waxaan gaarsiinaynaa isteedkii caalguudla oo madaxdu ahaa iyo federaalka iyo hay-adaha daneeya soomaaliya ummadda maanta dhibaatada haysataa laba bira hor taallo wax soo galo oo raashiina amaba nolosha biniaadama inta ku nooshahay ay ku noolaan karaan ma jirto jallaqsi waa sidoo kale maana tegin laakiin tuulooyinkaan tagna dadka ku noola markaa aragno beerkaa ku soo baxaya qof wax bili'aadan loo sheegi kara maaha marka waxaan gaarsiinaynaa oo afdheer ku sheegaynaa dhibaatada saa aragnay waa sawiri waynay kamirina soo dhexdhigna ceebay nagu noqotay waayo dhibaato aan la sheegi karin dadku sida badan boqolkiiba siddeetan xooggooday ku noolaayeen dhinaca kale xildhibaan axmed sane maxamed oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci-dejinta maamulka hirshabeelle ayaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya ka codsaday in il gaar ah lagu soo eego xaaladda tuulooyin hoostaga degmada bulaburde annagoo ka nimid magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan u nimid arrimo badan laakiin midda noogu darnayd maanta indhaha annaga aan ku aragnay iyo shalay waxay ahayd arrimo oo xagga cunniyari magaaladan buuloburda iyo nawaaxigeeda saaki waxaan socdaal ku tagnay ilaa shan tuulo lix tuulo waxaan ku soo aragnay waxaanan caadi ahayn sidaas darteed waxaan go'aansannay in dowladda federaalka aan la wadaagno waxaan ku soo aragnay magaalada buuloburde oo ah waxyaaba aan la fiirsan karin oonan ku qurux badnayn bini'aadanimada dowladda federaalkana aanan sumcaddeeda aysan ku jirin magaalada buuloburde waxaa ka jira musiibo cunniyare iyo caafimaad taasoo dowladda federaalka ayaantaan aysan soo fiirinin waxa si gaar aan uga codsanaynaa wasaaradda arrimaha gargaarka iyo musiibooyinka wasiiraddeeda maama khadiijo in magaalada buuloburde il naxariisna ay ku soo fiiriso ay soo aado imaado kontaroosho waxyaabaha kale dhowaan degmada buulaburde ee gobolka hiiraan waxaa kormeer shaqo ku tegay qaar ka tirsan xildhibaanada maamulka hirshabeelle kuwaasi oo idhendhen kusoo sameeyey xaaladda deegaano hoostaga degmadaasi